halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan efemyada magaalooyinka qaariya caalamka o dhan oo ad nagala socotaan boggeen internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa sabti bisha janaayona waa shan iyo labaatan sannadka labada kun iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan laakiin ta ninkan la soo qabtay kulleyba waxaa waay hay-adda sirdoonka iyo hay-adaha amniga xog badan ayay ka heli doonaan ciddii muxuu ahay abaabushay ciddii muxuu ahay kulankaasi muxuu ahay ka soo qayb gashay ciddii muxuu ahaa maxaan ku idhaahdaa lagu khasbay inay ninkaa ay magacaabaan wuxuu noqonaa silsilad dheer oo jeen oo isku xiran
waa korneyl cabdulaahi macow oo ka warramaya tallaabada xigta ee la filan karo in hay-adaha ama hay-adda nabad sugiddu ay ka qaado guddoomiyaha rugta ganacsiga ee banaadir ee dhowaan la xidhay qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid a soomaalida ku nool dalkan maraykanka oo isku diyaarinaya tirakoobka sanadkan ka dhacaya guud ahaan gobolada dalkan maraykanka qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan dhegeystayaal idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in la xaqiijiyey in soddon iyo afar askari oo maraykan ah ay jug ka soo gaartay madaxa sare gaar ahaana dhinaca maskaxda jugtan ayaa la sheegay inay tahay mid ka dhalatay gantaaladii ay dowladda iiraan horaantii bishan la beegsatay qaar ka mida saldhigyada maraykanku ku leeyahay dalka ciraaq wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanku waxay sheegtay in kalabar askartaasi ay dib ugu laabteen shaqooyinkoodii iyada oo qaybta dhimana lagu daweynayo dalka jarmalka dowladda maraykanka ayaa hore u sheegtay inaanu jirin khasaare ka dhashay weerarkii gantaalada iiraan
dowladda dalka shiinaha ayaa shaaca ka qaaday in shan iyo toban qof oo kale ay u dhinteen fayruska ka dhashay amaba dhaliyo cudurka sida kadiska ah uga dilaacay magaalada wuhan ee dalkaasi tiradan cusub ayaa ka dhigaysa tirada dadka uu ilaa imika dilay cudurkaasi koob iyo afartan qof ku dhowaad boqol iyo siddeetan qof oo kale ayaa u jiifa cudurkaasi tiradan ayaa ka dhigaysa dadka looga shakisan yahay inay cudurkaasi qaadeen ku dhowaad kun qof subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ciidamada nabad sugidda dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa xidhay axmed cabdulaahi xasan oo dhowaan uu guddoomiyaha rugta ganacsiga soomaaliyeed maxamuud cabdikariim gabayre uu u magacaabay inuu noqdo guddoomiyaha rugta ganacsiga ee gobolka banaadir iyo mid ka mida ku-xigeenadiisa falastiin axmed iimaan ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inuu hayso
toddobaadkii hore ayaa idaacadda v o eda waxa ay baahisay warbixin ku saabsan eeda qaar ka mid a ganacsatadu ay u jeediyeen guddoomiyaha cusub ee rugta ganacsiga gobolka banaadir eedaha loo soo jeediyey ayaa waxaa ka mid ahaa in magacaabistiisa ay lugku lahaayeen al-shabaab oo ganacsato ku kala aragti duwaneyd cidda xilkaasi qabanaysa ay u yeereen kuna qanciyeen ganacsatadii ishaysatay inay magacaabaan cid ay iyagu wateen guddoomiyaha rugta ganacsiga gobolka banaadir oo v o eda u waramayey ayaa waxaa ka mid ahaa waraysigii aanu la yeelanay dad ganacsato ah waxa ay sheegeen in magacaabistaada ay ka dambeysay kadib markii ururka al-shabaab uu amar ku siiyey guddoomiyaha iyo dhinacyadii kale ishaystay in adiga lagu soo magacaabo ma jirtaa taas maya waxaan ka ogahay ma jira arrinkaas maya
goormaad kusoo biirta ganacsiga waxaan kusoo biiray xilli aada u fog sagaashan lixdiian kusoo biiray ganacsiga ree bakaareedan ahay intaa bakaaran dhex joogay xaagogaal badan ama ahay shegleeyaan ahay bisnisaan ahay waa sidaas arrinkeeda waxaa la sheegay in xilliga loo yeerayo oo magacaabistaada lagu amrayo aada joogta xaro dheere aada ka mid tahay ganacsatada dhinaca gaadiidka ka yimid islamarkaana gacanta weyn ka geystay in al-shabaabku ay canshuur ka qaadaan dekedda magaalada muqdisho ma jirtaa taas maya
inkastoo aysan hay-adda nabad sugidda oo xirtay guddoomiyaha rugta ganacsiga gobolka banaadir aysan ka hadal xarigan haddana ilo ku dhowdhow ayaa v o eeda u xaqiijiyey xariga axmed cabdulaahi xasan iyo ku-xigeenkiisa kornel cabdulaahi cali macow oo ka mida saraakiishii hore ee sirdoonka soomaaliya haddana ku sugan dalkan maraykanka ayaan weydiiyey waxyaabaha xigi kara xariga guddoomiyaha rugta ganacsiga laakiinse ninkan la soo qabtay kulleyba waxaa waay hay-adda sirdoonka iyo hay-adaha amniga xog badan ayay ka heli doonaan ciddii muxuu ahay abaabushay ciddii muxuu ahay kulankaasi muxuu ahay ka soo qayb gashay ciddii muxuu ahaa maxaan ku idhaahdaa lagu khasbay inay ninkaa ay magacaabaan wuxuu noqonayaa silsilad dheer oo jeen oo isku xiran laakiin asal ahaan ka timid cabsigelin ay shabaabka ay ku sameeyeen ganacsatada
al-shabaab ayaa la sheegayay waayadan dambe inay dhaqaale xoogan ka sameynayeen lacaga ay ka qaadaan ganacsiyada kala duwan iyadoo warbixinno dhowra oo hay-ada arrintan daraaseeya ay soo saareenna lagu sheegay in dhaqaalaha al-shabaab ka soo gala ganacsiyada soomaalida gaar ahaan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya uu gaarayo shan iyo labaatan ilaa iyo soddon milyan oo dollar sanadkiiba guddiga khubarada ee qaramada midoobe ay u magacowday la socodka arrimaha soomaaliya ayaa warbixin ay dhammaadkii sanadkii tegay u gudbiyeen golaha ammaanka waxay ku sheegeen in daraasad ay ku sameyn doonaan ilaha ay dhaqaalaha ka helaan al-shabaab iyo sida ay u helaan cabdiqafaar cabdi wardheere oo warbixintaasi akhriya ayaana weydiiyey waxa taasi ay la micno tahay ee la doonayo in guddigani ay ku soo ogaadaan daraasadaasi
waxaa cusub runtii oo aad iyo aad muhiim ugu ah arrimaha soomaalida in la daraaseeyo oo la fahmo bal horta waxyaabaha dakhliga ah oo soo gala sidiisaba ee lagu sameeyo ama dalaga beeraha oo ay dhoofsadaan amase ha ku jiraan khayraadka dabiiciga ah ama dhuxusha ama wax allaaliyo wixii u sameeya dakhli oo ama contraband ha ahaado ama waxa soo baxoo dhulka ka soo baxo caadiga ah ha ahaadee waxay leeyihiin waa in inta daraasad lagu sameeya la fahmaa sida ay u soo aruurshaan sida ay u kaydgareeyaan canshuurta sida ay u qaadaan runtiina waxa weeye waa daraasad aad muhiim ugu ah weeye sababtoo ah haddii aad rabto inaad dakhliga iyo dhaqaalaha aad ka cunaqabatayso aad bay u adkaanaysaa haddaadan aqoon meeshuu ka soo baxayo iyo cidda bixinaysa iyo sida loo xifdiyo iyo sida loo dhoofiyo iyo janalada ama jidadka la marsiiyo o dhan haddaadan aqoon way adag tahay marka wuxuu leeyahay security councilku ama golaha ammaanka wuxuu leeyahay amar buu markaan wuxuu ku siinayaa in baaritaan dheer lagu sameeyo oo waxaasoo dhan darsiiya
marka baaritaankaasoo kale haddii la sameeyo maxaa ka soo bixi kara
waxaa ka soo bixi kara in ay yaraadaan dakhliga iyo dhaqaalaha ka soo gelaya sida ama elisitk ah waxaan loo yaqaan oo macnaha contrabanka iyo suuqa madow kusoo gelaya iyo midka caadiga ah oo dadka ay businessyada iyo kambaniyada waaweyn iyo ganacsiga ay baada ka qaadaan ama ay amarka ku siiyaan inay canshuurta baxshaan ama zakada baxshaan waxaasoo dhan waxaa la ogaanayaa meeshay ka soo baxaan iyo dhabaha ay maraan oo dhan maalinta qofkaas la amro inuu lacagtaas bixiyo ama si saxa ha loo warsanayo ama contraband ha ahaato mid qarsooniyoo la qaranayo ha ahaatee waxaa la ogaanayaa salkeedaa la ogaanayaa taasaa markaa waxay sahlaysaa in xagga dhaqaalaha lagala diriro nimankan argagixisada oo dadka ku qarxinaya maaragtay dhaqaalihii iyaga hay-adda nabad sugidda qaranka ayaa maalmahan dambe waday dadaallo xagga amniga oo ay ku soo qabqabanaysay xubno la sheegay inay al-shabaab la shaqaynayeen balse bulshada ku dhex jiray waxaana ay taasi gacan ka geysan kartaa in isbeddel uu ku yimaado dhexgalka la sheegay in al-shabaab ay ku sameeyeen qaybo ka mid a hay-adaha dawligaah iyo adeegyada bulshada qaybahooda kala duwan dhaqaalaha faraha badan ee soo gala gacanta al-shabaab ayaa dadka arrimaha ammaanka faaqidahay waxa ay sheegayaan inuu yahay kan u suuro gelinaya inay geystaan weerarada qaraxyada u badan iyo in ay ballaariyaan saameyntooda bulshada dhexdeeda gaar ahaana ganacsatada oo hadda ah mid ka mida ilaha ugu waaweyn ee dhaqaalaha ay ka soo galaan kooxdan al-shabaab haddaba sidee dhaqaalahaasi ay dowladdu u hor istaagi kartaa si loo wiiqa awoodda al-shabaab waxaan mar kale su-aashaasi weydiiyey korneyl cabdulaahi macow
isaga oo qofka ganacsatada u naxaaya dadkiisa iyo dalkiisa iyo dowladnimada soomaaliyeed u naxaaya isaga oo u naxaaya dadka maalin kasta ay xasuuqayaan oo kumanaanka kun oo oo oo oo dad laga dilay saddexdii sano ugu dambeysay intaasoo dhaawac qaaraa curyaane qaaraa maxaa xubnahooda daranka maxaa ay gafeen dadkaasi lacagtaas lagu xasuuqayo ganacsataday ka timaadaa khiyaamana waxa waaye way way usoo istaagayaan inay maaragtay khawaarija cabsi oo u bixiy qofka islaamkaa inuu cabsada maaha dadweynaha muqdisho ayaa aada uga walaacay kadib markii maalmihii dhowaa ay dowladdu soo bandhigtay macalin iyo fanaan labadaba qirtay inay al-shabaab la shaqaynayeen iyo sidoo kale saameynta la sheegay in ganacsiga iyo ganacsatada ay ku dhex leeyihiin al-shabaab aad ayuu mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo warbixintaasi inoo soo diyaarsay islamarkaana inala socodsiinaysay halkaad ka dhegeysanaysaena dhegeystayaal waa laantab soomaaliga ee v o a
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegaysanaysaan mas-uuliyiinta dowladaha iigaad oo ka walaacsan dhibaatada ayaxa ayaa bilaabay dadaallo wax looga qabanaya arrintaasi wadamada qaar sida wadanka kenya ayaa waxaa la howlgelinayaa diyaarado loogu talagalay inay buufiyaan ayaxa guuleed cartan oo ah maareeyaha hay-adda cimilada ee iigaad xafiiska nairobi ayaa dadaaladan uga waramay wariyaha v o eda ee nairobi qadar maxamuud xareed nasiib wanaagga wuxuu ahaa ayax wuxuu dilaacay bishii desembar dhammaadkii dayrta markii beri ay soo go-een dayrta waxa uu xayeeliyay hadda waa daaqa keliya ah marka ma dejiseen qorsho aad uga hortegaysaan in dhibaatadiisu ay sii fido waa la dejiyey meelaha aad ugu daran oo in wax laga qabto waa soomaaliya oo wuxuu baahan yahay aan weli aysan gaarin maarkino wixii loo wada baahnaa laakiinse hadda kenya aan joogno saad maqlaysa sagaal diyaaradood ayaa buufinaya laakiinse waa ayax aan la arag ilaa iyo dalka hadda aan joogno lixdan toddobaatan sano marka wax aan caadi ahayn waa waxaan loo baran weli under control lama dhigi karo laakiinse boqolkiiba toddobaatan waa under control hadda marka soomaaliya oo kaleeto yaa u maqan yaa ka caawinaya in laga buufiyo oo laga hortago dhibaatadiisa soomaaliya waxay ka mid tahay ururka ka hortaga ayaxa ee bariga africa waxay kaloo ka mid tahay f a o-ga waxa la yidhahdo world food organizationka igad intaba waa caawinaynaa marka saanta sheegayna waxyaalaha ugu daran hadda soomaliya waxay tahay waa securityga waxay keenaysaa wuxuu u baahan yahay diyaaradaha in la hago ground control taasaa xoogaa yaraha dhibaato keenayso meelaha qaarkood laakiinse soomaaliya laftigeedu waa wasaaradda beeruhu way ku jirtaa hawshaas ma la ogaaday asal ahaan halkuu ka soo kacay ayaxa iyo waxyaabaha cimil ahaan sababay
ha asal ahaan waa la ogaaday wuxuu ka yimid ayaxaan yeman markiisi hore iyo iyo gacanka carabeed waxaa sababan waxay ahayd sanadkan deyrta say dadku dhan arkeen waa sanad ka roob badan deyr aan la arkin waayo deyrtan marka waa cimilada oo roob badan sanadkan ayaa keentay taas waa markuu roobku bato waxa weyaan waa waxay musaabixaysaa inuu dhasho eredan dhulkan bariga african waa dhul uu aalaha ka dhasho annaga iyo gacanka carabta marka waanu isku xirannahay ayaxuna wuxuu duuli karaa ilaa saddex boqoloo kilomitr isagoon istaagin marka gacanka carabeed way kasoo gudbi karaan kuwaana waxay kasoo gudbeen yeman intee ayay la eg tahay dhibaatada uu geystay ilaa iyo hadda wallaahi waa ma iskumada xirna laakiinse meelo meelo waa dhul badan ilaa laga soo bilaabo etoobiya gobolka cafarta ilaa iyo hadda wuxuu marayaa turkana oo ku dhegan uganda marka dhulka daaqoo dhan oo gobolka wuu saameeyey hadda ilaa nairobi aan joogna agagaarkeeda kiito oo laba boqol kilomitr noo jirta ka yar ayuu yimid oo laga buufiyey laba maalmood hadda na soo dhaaftay marka wuu gaara gobolkao dhan ma jiraan dowlado kale oo beesha caalamka oo igaad ka caawinaya in dhibaatadan ay ku sii socoto geeska afrika
dowlado badan baa caawinaya dalalka gobolka laakiinse waxa ugu weyn waxay ka imaanaysa dalalka laftigooda dalalka laftigooda ayaa dowladaha laftigooda dowladaha mandaqada degan shaqo fiican bay qabteen ilaa hadda inkastoo waxaan yihiin wax maaragtay aan la arkin ilaa iyo laba generation aan dhicin laakiinse shaqo badan shaqo fiican bay qabteen
kaasi waxa uu ahaa guuleed artan oo ah maarayaha hay-adda cimilada ee igaad xafiiskeeda nairobi oo magaalada nairobi ugu warameeyey qadar maxamuud xareed
subax wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad nagala socotaan mar kale tirakoobka dadweynaha ku nool dalkan maraykanka oo tobankii sanaba mar la sameeya ayaa dhowaan ka bilaabanaya guud ahaan gobolada maraykanka soomaalida ku dhaqan dalkan ayaa sanadkan si weyn isku abaabulaya si ay u muujiyaan tirada dhabta ah ee soomaalida ku nool maraykanka faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya waryaheena xuseen bare aadan soomaalida iyo dadka soogalootiga ah ee ku nool dalkan maraykanka oo qaar badan oo ka mid ah aanay fahamsanayn ahamiyadda uu leeyahay tirokoobku ayaa keenta in dad badan ay dhayalsadaan inay buuxiyaan waraaqaha tirokoobka cismaan axmed ciro oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool gobolka minnesota oo ah gobolka ay soomaalida ugu badan ku nool yihiin dalkan maraykanka ayaa isaga iyo dhallinyaro kale waxay isku xilqaameen inay dadweynaha u faahfaahiyaan ahamiyadda uu tirokoobku leeyahay tirokoobka horta waxa waaye waa tobankii sanama maraykanka waxaa la xisaabiya dadka degan laga bilaabo xaafad xaafad ilaa maaragtay gobol gobol loo loo tiriyo marka taasna waxaa kasoo baxa waxyaalo badan oo sida dadka sida dadka la doorto oo kale xaafadaha laga doorto way isbedelaan markii tirada la dhamaato waxaa kasoo baxa gobolka qof kasta uu degan yahay dhaqaalo badanaa kasoo gala oo dhinacyo badan leh oo maaragtay oo saameyn kara bulshada degan gobolkaas oo kale wuxuu kaloo matalaa ama saameeyaa waxbarashada wuxuu saameeyaa dadka mataqaanaa meesha degana oo tiradooda wax lagu siiyo ama wax kusoo doorta soomaali ahaan faa'iidada nagu fiican waxaa waaye haddii tiro hadda nala xisaabiyo oo oo hadda noo xisaabsan oo kale tiro saxa ma ahan haddaan ku siiyo haddaan tusaale ku siiyo gobolka minnesota waa gobolka ugu soomaali badan qof kastana waa ogyahay laakiin waxaana laku xisaabiya minnesota ka haddin aan ku degannahay tiri two thousand ama soddon iyo laba kun taasna waa ka badannahay marka waxaa keenaya in dhibkaas oo kale uu dhaco dadkii oo aan la xisaabin waxaana muhiim aada iyo aad muhiim u ah oo dadka hadda dhegaysanaya aan ku wacyigelin lahaa in la isxisaabiyo xisaabintaasoo ah qof kasta oo guriga degan waa in la tiriyo ma ku xirna inaad sharci leedahay ma ku xirna inaad leedahay inaad qof weyn tahay inaad qof yar tahay qofkii caawo dhashay iyo qofkii weyn oo oo waayeela qofkaa codayn qofkaa qofkii codayn kara kulli in la xisaabiyo waayo waxaa la rabaa un bes waxaa waaye tirokoobka guriga qoyskiiba meeqo qofaa degan haddii aad tahay family ama qoys shan qof ah oo ay kula degan yahaan oo kale qaraabo kale kula degan yahaan shan kale ah gurigaas waa inay toban qof kasoo baxdaa marka waxaa muhiim ah in la xisaabiyo dadka degan qof kasta oo kamida oo guriga degan inuu tirsan yahay la xisaabiyo dhinaca kale waxaa jira sababo keena in ay dadweynaha soomaaliyeed ee ku nool dalkan maraykanka ay uga baaqdaan ka qaybgalka buuxa ee tirkoobka waxaana arrimahaasi ka mid ah luqadda ay ku qoran yihiin waraaqaha dadweynaha loo diro sida uu faahfaahinayo cabdirasaaq macalin ciid oo ka mid ah madaxda ururka horumarinta jaaliyadaha afrikada bari ee maraykanka dadka imigrantiga ugu badan ee stateka minnesota degan oo ah dadka soomaalida ah iyo qolo kaleoo la yidhahda mong community oo ayagana dowladahaas oo far east asia ka yimid in labadoodaba aan lagu soo darin luqadaha lagu turjumayo boodka kaariska dadka guryaha ugu tegayo oo su-aalaha qeybna ingiliishka tahay qeybna ay tahay luqadaha kale laba iyo toban luqadood oo kale ayaa lagu turjumay boodka kaaradaas marka soomaali iyo monk kuma jiran waana labada population oo ugu badan imigrantiga degan state of minnesota marka waxaa noo soo baxday inay caqabad ku noqon karto tirakoobka ummadda soomaalida degan meeshaan waayo number badan ay ku joogaan qaarkood waa cusub yihiin oo luqadii waa ku adag tahay qaarkood waa dad waayeel oo qoraalkii aa ku adag waxyaabahaas oo dhan markaan fiirnay ayaa waxaa noo soo baxday inaan stateska intaan la hadalnaan dhahno sidaan macquul maaha waxa kale oo ayada laftigeeda caqabadeeda leh oo noo soo baxda waxay tahay booska kaariska lasoo meelgareeyey oo dadka loo meelgareynayo oo la rabay inay buuxiyaan kuwaas kuwo lamid ah maalin walba waxay ugu yimaadaan dadka soomaalida iyo dadka kaleba boos kaaradaas waxay ku yimaadaan meelkooda dadkii marka booskaaradaas badanaan waxay u badan yihin xayeysiin waxay u qaataan inay xayeysiin ay tahay wixii waxaa laga yaabaa marka inaan batention la siinin oo iyadoon la fiirininba sida loo wada haddana qashinka lagu daro meeshaas waxaan aragnay haddana inay khasaare ka imaan karto marka waa la hadalnay stateka waa kala hadalnay waa la jaalangareynay waxaan niri sidaan macquul maaha dadka soomaaliyeed waxaad ugu talagasheen inay ka haraan tirakoobka labadaas arrimood dartood haddii aan wax laga qabanna waa dhacaysaa oo wixii suurtagal ma noqonaya waxay noo ballan qaadeen asa state of minnesota inay labadaas luqadood oo soomaalida iyo moonka ay kusoo dari doonaan boosta kaarada oo ay noqon doonaan labada luqadood oo lagu turjumayo su-aalaha labayo tobanka oo ku qoran warqadaas ayadaa dhammaan guryaha dalkan maraykanka ku yaala ayaa bartamaha bisha maaj heli doona waraaqaha ku saabsan tirakoobka iyadoo guud ahaan hawsha tirakoobka iyo shaacinta natiijada lasoo gabagabayn doono dabayaaqada sanadkan labada kun iyo labaatanka xuseen barre aadan ayaa warbixintaasi suugaya soo duway halkaad kala socotaana waa v o a washington
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaadna kala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a wararka ka imanaya dalka ciraaq ayaa sheegaya in ugu yaraan lix qof ay geeriyoodeen tobaneyo kalena ay ku dhaawacmeen iska horimaad dhex maray dadweynaha dibadbaxaya iyo ciidamada ammaanka ee dalkaasi faahfaahinta warkan waxaa magaalada qaahiro kasoo diray wariyaha v o eda xuseen saxnuuni sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya gudaha dalka ciraaqa geerida iyo iskahorimaadka ayaa timid kadib markii ciidamada booliska dalkaasi ay isku dayaan inay xoog ku kala eryaan kumanaan dibadbaxyaal ah oo ku mudaaharaadayay magaalada bakhdad iyo gobollada dalkaasi saraakiisha caafimaadka ee dalka ciraaq ayaa sheegay dadka geeriyooday laba ka mid ah in ay ku dhinteen bartamaha magaalada bakhdad halka afarta kale ay ku geeriyoodeen deegaanada kale ee bartamaha waddankaasi bahda caafimaadka ee dalka ciraaq ayaa xaqiijiyey dadka ku dhaawacmay iska hor imaadyada dhex maray ciidamada iyo dibadbaxyaasha shalay ilaa iyo xalaya inay kor u dhaafayaan konton qof oo reer ciraaqa dibadbaxyaasha dalkaasi oo isugu soo baxay magaalada bakhdaad iyo qaar ka mid ah gobollada dalkaasi ayaa lagu sheegay inay kor u dhaafayaan laba boqol oo kun oo qof kuwaasi oo diidan joogista ciidamada maraykanka ee dalkaasi goobjoogayaal ku sugan magaalada bakhdaad ayaa xaqiijiyey geerida iyo dhaawaca in ay timid kadib markii ciidamada amniga rasaasta nool ay u adeegsadeen dibadbaxyaasha mudaharaadka ka dhacay caasimada dalka ciraaqa iyo qeybaha kale ee dalkaasi ayaa yimid kadib markii uu ku baaqay sheekh muqtada assadri hogaamiyaha shiicada waddankaasi dibadbax ballaaran oo looga soo horjeedo ciidamada maraykanka ee weli ku sugan dalkaasi baaqka ka soo yeeray muqtada assadri ayaa yimid kadib markii baarlamaanka ciraaqa uu ku baaqay in ciidamada shisheeye ay isaga baxaan waddankaasi hogaamiyaha shiicada assadri ayaa taageero ballaaran ka haysta dowladda iiraan iyo kooxaha shiicada ee ku hubaysan bariga dhexe dadka banaanbaxaya oo sitay calanka dalkaasi iyo boorar ay ku qoran yihiin dooni mayno ciidamada maraykanka ayaa ku dhawaaqayay halkudhibyo ka dhan ah ciidamada shisheeye dhinaca kale ciidamada milatariga iyo gawaarida gaashaamon oo u soo degay shaaracyada waaweyn ee magaalada bakhdaad iyo magaalooyinka kale ayaa la arkayey ayagoo si weyn u ilaalinaya mandiqada cagaaran ee magaalada bakhdaad oo ay ku yaalaan safaaradaha shisheeye ciraaq waxay wajahaysaa tan iyo bishii oktoobar ee sannaddii hore mudaaharaadyo rabshada wata kuwaasi oo ka sii daray tan iyo maalintii isniinta ee lasoo dhaafay iyadoo la xiray jaamacado badan iskuullo xarumo dowladeed iyo waddooyinka waaweyn ee caasimadda bakhdaad iyo magaalooyin ku yaala bartamaha iyo koonfurta waddankaasi dibadbaxyada ka alowsan dalka ciraaqa tan iyo bishii oktoobar ee sanadkii hore ayaa lagu dalbanayaa in guud ahaan ay dhacaan nidaamka xukuma waddankaasi ra-iisul wasaaraha dalka ciraaqa caadil cabdulmahdi ayaa iscasilay kadib markii ay xoogaysteen mudaaharaadyada lagu diidan yahay dowladda inkastoo weli dibadbaxyada ay dalbanayaan in talada ay wareejiyaan madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka si dadka reer ciraaq ay u soo doortaan baarlamaan iyo xukuumad cusuba dibadbaxyada lagu diidan yahay joogista ciidamada maraykanka ee shalay ilaa iyo xalay gilgilay dalka ciraaqa ayaa imaanaya xili ciidamada milatariga dalka iiraan gantaalo ay ku weerareen saldhigyo ciidamada maraykanka ay ku leeyihiin waddankaasi dowladda iiraan ayaa tallaabadaasi ku sheegtay in ay ugu aargudaysay jenaraal qaasim sulaymaani oo ciidamada maraykanka dhowaan ay ku dileen meel u dhow madaarka caalamiga ah ee magaalada bakhdaad ee caasimadda dalkaasi xuseen saxnuuni v o a kahira
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington gabagabadii idaacaddeenaan kusii dhowaaneynaahe markana dhinacii heesaha waa codka macaan ee cabdisalaad aadan beer dilaacshe iyo heestii dhaawac bay igu yaalla waa ereyadii cabdalla nuuridiin axmed ee banxariista jannaha ka waraabiya
lafta dhabarka celiisa laba dhinaci noqotee dhawac baygu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo lafta dhabarka celiisa laba dhinaci noqotee ruux dhimasha jooga ilaalooma dheelo dhanta looma celiyo tahi tahi lama dhegayste ruux dhimasha jooga ilaalooma dheelo dhanta looma celiyo tahi tahi lama dhegayste axdigii dhexdeeniyo wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad dheegihii ka tuurte axdigii dhexdeeniyo wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad dhegihii ka tuurte miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska koo dhegeen dhabta hooyo kugu qabaan miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska koo dhegeen dhabta hooyo kugu qabaan igadhowho iga dhowr dhibaataada ragga laguma dheele ragga laguma dheele iga dhowh iga dhowh iga dhowr dhibaatada ragga laguma dheele ragga laguma dheele
heeskaasi nugu luqeynaya fanaanka beer dilacshal aan naxariista ayaan kusoo gabagabaynaa baahinteena idaacadiyada idinka manaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan
dhabankaga ruuxu leh ifka cagama soo dheege dambaalkii wadkaygay kuma dhaafi karaye